masjidka alraxma waxa uu ka mid yahay masaajida ku yaala magaalada kismaayo gaar ahaan waxa uu ku yaalaa xaafadda shaqaalaha waaxda godka dhuxusha masjidkan dadka ku nool deegaanka ama sidoo kale ku nool xaafadaasi ayaa waxa uu yahay masjidka ay shanta salaadood ku tukadaan waana masjid baahi weyn ay u qabaan dadka halkaasi ku nool waayadii dambe masjidka waxaa ku socday dayactir iyo dib u habeen lagu sameynayo qaybaha kala duwan ee masjidka kooban yahay maadaama ay nagu soo wajahan tahay bisha barakaysan ee ramadaan masaajiduna wakhtigan oo kaleeto loo diyaariyo dayactir iyo welib dib u haween qaybaha dhismaha oo ka socda masjidka ayaa waxaa ka mid ah minaaradda weyn ee masjidka oo iyadu sidoo kaleeto noqotay mid qabyo ah oo dhismaheedu uu socday imaamka masjidka iyo maamulka dhismaha masjidka gacanta ku haya ayaa sheegay inuu istaagay dhismihii masjidka bulshada soomaaliyeedna ay ka codsadeen in laga caawiyo dhammaystirka dhismaha masjidka ugu horrayso minaaradda ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu leeyahay wa anna almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axada saa darteed walaalayaal masaajidka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh waxaa muddo dheer dhismaheeda socotay manaaraddan aad u jeeddaan ee naga dambayso taqriiban laba sano iyo bar wax ku dhow ayay socotay dhismaheeda hadda muddo lix bilood ah way istaagtay qarash xumo iyo magaranaysaa iyo lacagla'aan awgeed ayay u istaagtay saa darteed dhammaan walaalaha muxsiniinta oo kheerka jecel waxaana ka codsanaynaa inay ka qayb qaataan dhammaystirka manaaradda masjiduraxmaan ee ku yaalla magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda godka dhuxusha waxaa kaloo jirta manaaradda sida arkaysaan waa u jeedaan alwaxdii ayaaba jijabhaysaa alwaxdii ayaa soo dumhaysaa waxaan ka baqaynaa dadka jidka socda ama dadka deriska ah inay manaaradda ku soo dhacdo ayaan ka yaabaynaa marka waxaan rabnaa haddii ilaah yidhaaho muslimiinta waxaan ka codsanaynaa ama aan ka dalbanaynaa iyo haadiyaka waxaan ku dalbanaynaa in ay waxay ilaah soo dhiib ay noo soo dhiibaan waxaan ka codsanaynaa muxsiniinta meel kastaba ha joogaane inta manaaradan ay lixdan bilood ay naga hakatay inay noo dhammaystiraan oy ilaahay ajar xanasanaadna kasiiaan u wada ducayno alla xaggiisana ay u taallo midaan akhri adduun midka dhumayso ka dhumayso habaabaysan aan ahaynin siduu imaamku u hadlay arrinta isagaa ku hadlay annagana waa un raakabayna ma ogayaa inta dhibka hadda noo masjidka xaggiisa naga haysato manaaradan oo qabyada waaye walaalaha muxsiniintu khayrkii jecel oo ilaahay wax siiyey waxaan rabnaa inay gacan naga siiyaan manaaradan ay dhammaystiraan wax yaraa u dhiman waxaa u dhiman qaybta hore madaxa waa la saaray mutureel waa la saaray qayb hore qayb qaybta hore waa la saaray waxaa dhiman un qaybta dambaa dhiman marka ilaahay subxaana wa tacaalana kulli gacantiisa ayaa wax ku jiraan dadka walaalaha khayrka jecel waxaan ka codsanaynaa inay manaaradan ay gacan naga siiyaan oy arkaan oy dhammaystiraan